wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa xaafadaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka bilowday wacyigelin ku saabsan sidii bulshada kismaayo uga faa'iideysan lahaayeen adeega dadweynaha ee uu bixiyo xafiiska xalinta khilaafaadka ee degmada kismaayo xaafadda midnimo ee magaalada kismaayo ay degan yihiin dadkii kasoo laabtay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya iyo kuwo gudaha dalka ku barakacay oo dibudejin loo sameeyey ayaa wasaaradda cadaaladdu ka samaysay wacyigelin ku saabsan sidii xalinta khilaafaadka ay uga wada shaqayn lahaayeen qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xafiiska xalinta khilaafaadka degmada kismaayo deeq aadan cali guddoomiyaha xaafadda midnimo iyo guddoomiyaha haweenka gobolka jubbada hoose faaduma aadan kateela ayaa ka hadlay muhiimadda bulshada uu u leeyahay barnaamijka wacyigelinta ah ee diiradda lagu saarayo sidii qaab nabdoon loogu xallin lahaa khilaafaadka bulshada ka dhex dhaca bulshada mar walba oo siminaar la qabanayo bulshada in laga qeybgeliyo oo guddoomiyaha la yidhaha maanta waxaanu kaa rabnaa bulsho intaas inaad halkaa keentid si ay u soo qaataan casharkooda siminaarkooda macnaha ay wax usoo fahmaan oo halkaas ay wax uga soo qaataan laakiin aniga guddoomiye ahaan hadday meesha aan tago waxaanay igu kooban yihiin keligay baana laakiin toban qof wax maanta soo akrisato oo weliba xagga haweenka ah guryaheedu bay kuma soo laabanayaan isku soo wada duub waxaan sameynay inaan anaga guddiyo kale sii sameyno oon xaafadaha kasii sameyno guddiga markaan sameyno guddi kastaba wuxuu soo xaliyaa wixii loo diro oo shaqo khilaaf ka jira xaafadda wuu soo xaliyaa waxaa barnaamijkan ku guulaysana gabdhihii inta dhammaa khilaafka tirada badnaad oo ka dhici jira burburka qoyska qoysaska burburi jira inay soo yaraadaan waxaan macno lahayn ay ku burburi jireen qoysaska ilaa hadda gabadha markay fahamto casharka qaadatay ay fahamto qoyskeeda inuu ku burburaayo waxyar ama isqabsigii ninkeeda uu ku burburaayo in annaga xalka gaarno in dariska iyo heshiiska halkaa ka imaadaan in darab dhaqaala aan ku bixin annaga labadan qof say isugu imaan lahaayeen hadalkaan xanafta lahayn iyo wadahadalada qabo wuxuu ahaa barnaamij door weyn ka qaatay nabadda ama xalinta khilaafaadka qoysaska wasaaradda cadaaladda waxay ahayd wasaaradda keliya ee nagala shaqeeya haweenka haddaan nahay inaan heer ku gaarna barnaamijkaas u dhammaado gabdhaha mar kastaba intay soo qortaan dacwad bil laba bilood saldhig hor fadhinayaan ama maxkamad hor fadhinayaan inay maalin ama laba waxooda ku dhamaystaan odayaasha dhaqanka afayeenku uu yahay ugaas cumar xiire kheyr laha si way nagala shaqeeyaan barnaamijkaas oday ugaas xasan uu kamid yahay way nagala shaqeeyeen barnaamijkaas waana ku wada guulaysana kulligeen inaan barnaamijka heer fiican ka wada gaarno ugaas xasan sheekh ibraahin oo kamid ah guddiga xalinta khilaafaadka ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa dadka xaafadda midnimo kula dardaarmay in khilaafyada ay xalin waayaan ay usoo gudbiyaan xafiiska xalinta khilaafaadka kismaayo ani waxaan leeyahay wasaaradda tababarada in mataqaanaa la xoojiyo bishiiba mataqaanaa markay u yartahay xaafadda inkastoo weyn tahay magaalada weyn tahay bishiiba saddex goor markay ugu yartahay inaad qabataan dadka liisu keeno la wacyigeliyo wax aad iyo aad u wanaagsan wey walaashay faadima ka hadashay wixii idinka bato adarta meesha leedahay waxaa k two ama arga guriga ku yaalo mataqaanaa waagi hore waxaa la yiri guriga xisbiga xisbiga hantiwadaa kacanka soomaalida loo dhisay fartan hadda laba darmada ani meeshaasaan ku noqo shubkeeda anuu shilin qaadanayna iskaa oo qabso marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida mataqaanaa aad ugu jajarantihiin aad uga heelantihiin wanaagga iyo walaalnimada iyo ehelnimada iyo soo dhaweynta iyo wax walbaba nabadda aad uga heelantihiin aad baan idinka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland ayaa horay lixda xaafadood ee magaalada kismaayo uga dhistay guddiyo ka shaqeeya xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda ka dhaca